magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gaar ahaan xaafadda bener qaasim ayaa laga sameeyey olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicda xaafadaasi ololahani oo ay iska kaashanayeen maamulka iyo shacabka xaafadda bender qaasim ayaa loogu gol lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda iyo nadaafadda magaalada boosaaso gudoomiyaha xaafadda bender qaasim ee magaalada boosaaso cabdi mahdi ismaaciil ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey xaafadda bender qaasim ee magaalada boosaaso waxaasaa ku jirnay ololaha nadaafadda guud xaafadda bender qaasim laamiga laanta wadajir iyo lagu qaydaba had jeer waxaan jecelnaa inaan ka shaqeyno nadaafadda qashinku haddii aan laga qaadin xaafadda iyo gudahaan magaaladaba la heli maayo magaalo qurux badan oo bilic leh xaafadda badarqaasinna waxay ka mid tahay magaalada magaalada boosaaso waxaan aada ugu shaqeynaa ka gudi ahaan inaan waxaas oo inta awoodeena kalaankeena ah waxaan ku dadaalnaa sida aan qashinka uga qaadi lahayn guud ahaan xaafadda badarqaasim oo afar waxood ka kooban meel fiican bay noo marayaan waxaana guddoonka hadda cusub ee magaalada boosaasana qorshihiisa koowaad baa ah in magaalada la nadiifiyo kadibna bilicda magaalada laga shaqeeyo oo magaalo qurux badan ayuu ahaa kulligooda anagoo ka tixraacayna siyaasad ahaan guddoomiyaha degmada magaalada boosaaso mudan cabdifataax wuu noo daafuray shaqada tan mar hore ilaa haddana ku jirnaa magaalada iyo guud ahaan xaafadda badaqaasim waa meel aada u weyn mana aan wax lagu soo koobi karo sanad iyo shaqada tan hadda ku jirno waxay noqonaysaa inaan mar walba ka shaqeyno si aan u helno magaalo qurux badan marka sidaa darteed shaqooyinka shaqa ka mid ah baa maanta waajibkeeda gudanaynay waanu gudan doonaa insha allah ilaa iyo magaalada iyo khaasatan xaafadda badarqaasim ee noqon doonta xaafadaha xaafadda ugu qurux badan